ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa wacad ku maray in xukuumaddiisu ay la dagaalami doonto musuq maasuqa islamarkaasna ay la jihaadi doonto ciddii ku lug yeelata hadalkan ayuu ra-iisul wasaaruhu ka sheegay xafladda xilka kula kala wareegayeen wasiirkii hore ee maaliyadda mudane maxamed aadan ibraahim fargeti iyo wasiirka cusub cabdiraxmaan ducaale bayle xafladdaas oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta noo haya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta sheegay in isaga iyo madaxweyne farmaajo ay ku heshiiyeen in tallaabada ugu horreysa ee u baahan in wax laga qabto ay tahay sidii looga hortegi lahaa musuq maasuqa daashaday hay-adaha dowladda qaarkood sidaad la socotaan aniga iyo madaxweynuhuba waxaan ballan qaadnay in la dagaalanka musuq maasuqu uu yahay tallaabada ugu horreysa oon qaadi doono in musuq maasuqu uu yahay cudurka ugu xun oo ku dhici kara nidaam dowladeed meeluu musuq maasuq ka jiro horumar ma gaari karto meeluu musuq maasuq ka jiro nabadgelya ma imaan karto meeluu musuq maasuq ka jiro isku kalsooniya ma imaan karto meeluu musuq maasuq ka jirana ilaahay ka cabsigu uu ku yarya wasaaradda maaliyadda oo astaan u ah dalka soomaaliyeed iyo qarannimada soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa shaqaalaheeda iyo madaxdeeda iyagu inay noqdaan dadkii tusaalaha noo noqon lahaa marka la yidhaahdo la dagaalanka musuq maasuqa in laga hadlo musuq maasuqa ceeb ma aha in laga hadlo wax laga qaban waayaa ceeb ah in aan bixin weyno mushaarka ciidamada iyadoo qarash lasoo ururiyo inaan bixin weyno mushaarka dadka xanuunsan ama dadka howlgabka shaqada ka ah inaan bixin weyno shaqaalaha wasaaradan mushaarkeeda ama xildhibaanada mushaarkooda sababtoo ah waxaana soo gala ayaan si wanaagsan u maarayn weynay adduunyadana way xun tahay ilaahayna wuu nagula xisaabtamaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku soo dhoweynayay howshiisa wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda ayaa sheegay inuu si weyn ula xisaabtami doono maadaama hay-adda loo dhiibay ay tahay mid ahmiyad gaara ugu fadhisa shacabka soomaaliyeed isagoo intaana ku daray in haddii la ilaaliyo ammaanada shacabka ay taasi albaabada caalamka u furi doonto xukuumadda cusub sidoo kalena ay ganacsatadu ku dhiiran doonaan bixinta canshuuraha wasiir bayle waxaan u sheegayaa kusoo dhowow shaqadan laakiin waxaan kuu sheegayaa shilin walba oo soo gala in lagula xisaabtami doono waa og tihiin sida ra-iisul wasaaruhu ula wareegay shaqada in shilin walba oo halkan laga saaro maalmahan annagu aan mas-uul ka nahay mas-uuliyaddaas waxaan u samaynay waa ammaano shacabka soomaaliyeed ay noo dhiibeen waxaan aaminsanahay haddii aan ammaanadaas adkayno in wax kaloo badan nala ku aamini doono haddii aan ammaanadaas adkayno inay adduunyadu noo furi doonto albaabadeeda haddii aan ammaanadaas adkayno in dadka soomaaliyeed oo ganacsatada ah ama shaqaysta ee iyagoo niyad wanaagsan bixin doonaan canshuurta si canshuurta marka dadku ay u bixinayaan aan u kasbanno kow waa inaan ammaanadaas ilaalinaa labo waa inaan ku bixinaa meelba meeshii ka muhiimsan tahay dalkani wuxuu soo gaaray wakhtigii uu tallaabo hore usii qaadi lahaa kulligeen marka dadkeenna halkan fadhiya waxaan haysanaa fursad aan uga mid noqonno taariikhdaas waa in runtaan isu sheegi karno haddii wasiir bayle uu shaqadiisa u gudan waayo sidii loogu talagalay waa inay jirtaa meel looga dacwoon karo waa in la ogaadaa wasiirka iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba waa shaqaalo u shaqeeya shacabka soomaaliyeed ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay inay ka go-an tahay sidii waddanka loogu maamuli lahaa nidaam cadaalad ku salaysan islamarkaana ay ku jihaadi doonaan cid kasta oo musuq maasuq ku lug yeelata madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waddanku waxay diyaar u yihiin in waddankan lagu maamulo si cadaalad ah musuq maasuqana lagu jihaado waxaan idinka codsanaya oon idinkugu nimid markaa inaad nagala qayb qaadataan jihaadka waddankeennu wuxuu soo gaaray wakhtiga cid walba ay si wanaagsan u noolaan lahayd si aan si wanaagsan ugu noolaanno dadku waa inay siman yihiin si sinaantaas ay u dhici karto waa inaan iska joojinaa wixii musuq maasuqa oo dalka dhibaateynaya haddii aan musuq maasuqa joojinno waxaan hubaa in qof walba oo dowladda u shaqaysa bil walba ay mushaarkeeda iyo daryeelkeeda heli karto haddii aan sidaas yeeli karna marka miyaanan ahayn inaan u istaagno jihaadkaas madaxda cusub oo halkan timid waxaad haysataan fursad annaguna waa idin kaalmaynaynaa hadalkan ayuu ra-iisul wasaare xasan cali khayre ka sheegay munaasabad maanta ay xilka kula kala wareegayeen wasiirkii hore maaliyadda maxamed aadan fargeeti iyo wasiirka cusub ee wasaaraddaasi cabdiraxmaan ducaale bayle xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa qayb ka ah dadaal ay dowladda soomaaliya ugu jirto sidii loo hirgelin lahaa tillaabooyin looga hortagayo musuq maasuqa ay ku kacaan mas-uuliyiinta dowladda ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa khamiistii waxa uu ka dalbaday xubnaha golihiisa wasiirada inay soo gudbiyaan hantidooda gaarkaahi si markaasi loola xisaabtamo wariyahena zaare cabdi axmed ayaa arrintaasi warbixintan ku eegeysa ra-iisul wasaaruhu waxa uu kaga dhawaaqay dalabkiisaan la xisaabtanka shirkii golaha wasiirada waxa uuna faray qof kasta oo golaha wasiirada ka mida in la ogaado hantida uu si gaara u leeyahay si looga hortago in mas-uuliyiintu ay sameeyaan musuq maasuq iyo wax isdabamarin wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya mudane injineer cabdiraxmaan cumar yariisow waxa uu ka mid yahay wasiirada loo soo gudbiyey in hantidooda ay soo gudbiyaan si loo ogaado waxa ay haystaan wuxuu iiga warramay waxa haatan ay ka dhigan tahay iyo ahmiyadda ay leedahay in hantidooda la ogaado waa dhammaan cid allaal ciddii mas-uuliyad ka qabanaysa jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweynaha iyo ra-isul wasaarahaba waa la socotaayo muxuu ahaa waxay mudnaan gaara siiyeen la dagaalanka musuq maasuqa habka keliya lagula dagaalami karana ay tahay dhaqankii musuq maasuqa la suuliyo meel kasta oo ay daldaloolo ka imaan karaan la daboolo islamarkaana wasiirada iyo ra-iisul wasaaruhuba ay noqdaan dad tusaale u noqda shacabku marka waa arrin hadda cid allaale ciddii xil qaran qabanaysa oo wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowlaasha ugu horeeya heer cid walba oo mas-uuliyad qaadaysa oo maamulaysa hantida qaranka ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay in qof kasta oo hantidiisa usoo gudbiya u ilaalin doono xeerka iyo keedinta hantida oo aysan jiri doonin in shacabka amaba dadweynaha loo soo bandhigo qof kastaba hantidiisa oo sir ay ahaan doonto ra-isulwasaare wuxuu kaloo codsaday isaga naftarkiisa inuusan arkin caddayntii baqshad lagu rido la xiro isaga loo dhiibay taas ujeedadeedu tahay qofku markuu xilkii ka dego ama qofkii mas-uul aha dembi loo qabsado in markaas la tirin doono hantidii waagaas uu sheegtay iyo hantida markaas uu leeyahay si loo caddeeyo in qofkaas uusan maaragtay hantidii qaranka uusan ku xadgudbin haddaba su-aalaha u baahan ka jawaabista ee dad badan maankooda kusoo dhici karta ayaa ah yaa tirinaya hantida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha qudhiisaba ma cid ka baxsan dowladda soomaaliya oo samaynaysa la xisaabtankan ayaa jira sideese lagu ogaan karaa in qofka soo gudbiya hantidiisa oo uu leeyahay ay tahay mid ka dhab ah oo uu soo gudbiyey wax aanan ka badnayn hantidiisa oo berri uusan sheegan karin arrinta waxay ka bilaabanaysaa horta kow qofku inuu isagii muxuu ahaa wixii saxda soo qoro haddii ay dhacdo qof si qaldan wax usoo qoray oo marka qofkaas loo baahdo in la baaro ama dembi ha lagu helo ama xilkan ka dego wixii ay noqoto wax been inuu sheegeen haddii qofkii bay noqonaysaa in dembi kale ay kusoo baxdo marka waa mid mas-uuliyad gaara qof walba isaga la rabo inuu iska saaro waxa uu maanta sheegayna cadeemahooda berina looga baahay marka laga hadlayo dunida horu martay ayaa dadka dhaqaalahooda iyo hantida ay leeyihiin ee gaarka ah waxaa lagu ogaadaa canshuur celinta sanad walbaba uu qofku sameeyo dhaqaalaha ugu jira bangiyada guryaha iyo baabuurta ay leeyihiin ee ku qoran iyo sidoo kale lacagaha soo galo ee ay shaqaysteen haddaba soomaaliya sidee ayay ugu suuroobaysaa in ay u hirgasho inay ka baaqsato musuq maasuq lana dirirto iyadoo caddeemo aan ku filnayn laga yaabo inay u soo gudbinayaan shakhsiyaadka oo dib loo tixraacayo rofesor xuseen warsame waxa uu bartay dhaqaalaha iyo canshuuraha waxa uuna bare ka yahay jaamacadda calgary ee dalka canada sahray horta dad badan baan danka gelin waase ma garanaysaa inta badan iyaga laftigooga ayaa sheega oo masalan waa adiga maqlaye madaxweynaha magara maraykanku iska diidaya xataa cashuurtiisii inuu sheego marka khasab maaha marar badan laakiin waa wadamada dee waxyaalo badan lagu kontaroola leh ee isog kuwan haddaba oo sida bakistan oo kale indiya oo kale waxay khasab ka dhigaan in ay wasiiradu sheegaan waxay leeyihiin muhiimadu waxa weeye maaha in la wada ogaanayo wixii muhiimadu waxay ku jirtaa sahraaye in laga rabo inay wixii keenaan hadday marka hadhow keeni waayaane qarqariyaan journalist baa jira dad kaloo si kale u ogaanayaa jira iminka markaa waa la ogyahay inay xaq tahay in la sheegaa qofku xataa wuxuu maa leeyahay in la sheegaa haddii uu been ka sheegana isagii ay hadhow su-aalo ku soo noqonayaan inkastoo soomaaliya ay ka mid tahay waddamada la sheego inay la degeen musuq maasuqa sannado badan oo aysan deganeyn awgeed dhan kastaba hay-adaha dowladdana ay saamaysay haddana iskudaygan dad badani waxay u arkaan inuu yahay mid u muuqan karo ugu yaraan in ay dowladdani isku dayeyso inay musuq maasuq ka hortagto waxaana waddanka oo burburay uu sabab u noqday inay adkaato in la ogaado qof kastaba hantidiisa gaarka ah si loo kala saaro in lagu helo xilka qofka intii uu hayay inuu sameeyey musuq maasuq waxaana horey u jirta in hay-adaha caalamiga ee la dagaalanka musuq maasuqa qaarkood ay carabaabeen shakhsiyaad dowladda ah iyo hay-ado gaar loo leeyahay oo horey loo sheegay inay u lunsadeen dhaqaalo musuq maasuq awgeed aad bay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oona la socotiinaysa warbixintaasi